waxaan hubaa inaad garan kartaan muhiimadda ay dalkeenna u leedahay in la helo hab maamuleed isku dhafan oo wanaagsan oo ka kooban hay-adaha dhowr iyo labaatanka ah halkan ku xusan inay maamulaan irdaha laga soo gala dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo caasimadda dalka ah muhiimadda ay leedahay waa garan kartaan laakiin haddii aan wax yar ka xuso hadda halkan waxaa lagu xusay keliyata aada loo fokas garaynayaa ka ganacsiga bini aadanka iyo daabulaada dadka ee sharci darrada ah laakiin waxaan dareemi karnaa hay-adaha intaan la ogoo kale marka ay wada shaqaynayaan ama dhowr iyo labaatanka hay-adoo halkan ku qoran waxay muhiim u tahay arrimaha dakhliga waxay muhiim u tahay arrimaha amniga waxay muhiim u tahay arrimo badan oo kaloo la xiriidha baldembiyeedyo ay dhici karto inay u dhacaan siyaabo fudud hadday ahaan laheeday gudbinta ama socodsiinta waxyaabaha loo yaqaano mukhaadaraadka ama daraagiska iyo badeecooyinka aan sharciga ahayn iyo waxyaabaha kale ee nabadgelyada wuxu dhimi kara runtii waa ka mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa tix raacaya hadalkai agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka jinsiyadaha ahaa inaad si haboon uga faa'iidaysataan aqoon kororsigan waa fursado aada u reer ah oo ay adag tahay mar walba ah in la helo waxaan rajaynayaa in aad si buuxda oo mugla uga faa'iidaysan doontaan haddii ay jiraan hay-adaha halkan ku qoran ama halkan ku xusan ee kamid a guddigan oo aan maanta jooginna waxaan adkeyn lahaa in lagu adkeeyo birinta inay kasoo qayb galaan muddo inta uu socdo iyo guud ahaanba inta uu socdo aqoon isweydaarsigan sababtan saas u leeyahay waxay tahay waan akhriyey hay-adaha ku qoran hay-ad aan muhiim u ahayn ama aan rool ku lahayn xuduudaha laga soo gala dalka ama iridaha iridaha laga soo gala dalka in ay ay doorkooda ka qaataani kuma jirto saas daraaddeed waa fiicnaan laheyd waana habboonaan laheyd in lagu dhiirigeliya inay yimaadaan qolo walba si ay wax yacni wax badan uga faa'iidaan aqoon kororsigan sidii ay u gudan lahaayeen mas-uuliyaddooda waxaan sida agaasimuhu codsada adkeynaya joogteynta kulankan ay leeyihiin hay-adahan isku dhafan ku saabsan maamulka iridaha laga soo galo ee caasimadda dalka